waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
mahadsanid cabdi nuur mahadsantihiin dhagaan dhegeystayaasha aniga waxaan ahay cabdimasan xamed xeshiid xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle haatana ka sina dalka soomaaliya ahaan cabdi naafic bal marka hore nin oday ahoo aqoon-yahan ahoo reer malban aan kugu ogeyne maxaa kugu kalifay inaad siyaasadda aado haa cabdi nuur dhib ma jira waxaa weeyaan markasta siyaasadda baa isaga dhex jirnay saad la socotaba kadibna meel xildhibaannimadan ayaa walaalkii iyaga ka dhintay sidii ayaa liiga soo dalbada reerka inaan goobta soo guuxiyo iyo ayaana ku imid dalka soomaaliya ama goboleedka hirshabelle deegaanada aad joogta hadda oo webigu maro waxay caan ku ahaayeen wax soo saarka hadda waa sidee
haa cabdi nuur hirshabelle waxay ka kooban tahay labo gobol oo laisku daray oo hiiraan iyo shabeellada dhexaa run ahaantii waxaa weeyaan labada gobol oo aada wax soo saarkeeda u badnaa xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay jirtay gaar ahaan shabeellada dhexe marka weliga shabelle ayaa maro magaalada jowr ee caasimadda qarangoboleedka hirshabelle waxay lahaan jirtay biyo xireen waxay lahaan jirtay warshada sonkorta magaalada balcade ayadana shabeellada dhexe ka tirsan waxay lahaan jirtay warshadii oo dharka soofka lagu beeri jiray marka labadan goboleed labadan labadan gobol ee laisku daray goboleed kushay loo bixiyey ahaantii waa maran goboleed aada u xogana dhinaca wax soo saarka iyo xoolaha iyo waxyaalo badan laakiin nasiib wanaag weli si fiican salka uma dhiganin weli horumarkii dhaqay lama gaarin waxyaalaha qaar amnigii ayaana jirin oo nimanka madiidka ayaa gacantiisa ayaa ku haya ofakaan marka laakiin rajada aada bay fiican tahay maalin maalin ka dambeysa tartib tartib ayay u shahaagaya amniga horumarkana amniga ayay daba socdaa oo meeshii amnimarka meesha ayaa halgelin iyo horumar iyo lagu samayn karaa marka rajada anaga aada bay u fiican tahay waxaan rajeynaa insha allah tacala mustaqbalka inay wax soo saar fiican yeeshaan kana ciyaaraan horumarka waddanka iyo dhaqaalaha waddanka dad fiican amniga waxay ka tahay sawirkii aad bilowgii ka haysatay cabdi naafic xagga xagga siyaasadda iyo hadda oo aada siyaasi noqotay bal arrintaas barbar dhig mahadsan cabdi nuur siyaasadda kale mar muddo dheerba waa isaga dhex jirnay oo laga soo bilaabo xaasiyiintii iyo waqti dheerba taageeryaal baan isaga ahayn laakiin dhinaca balaha bulshada iyo taageerayaasha dhinacaas iyo adikudirrada iyo yaan yaan uga jirnay laakiin markaad bartikaal usoo gasho oo si dhab ah siyaasadda usoo dhex fariisato waa weji cusub weeye weji cusub weeyaan mararka qaarna waa fiican tahay mararka qaarna waa khalaaf tahay laakiin guud ahaan maadaama muddo dheerna aan kusoo dhex jirnay oo soo taageeraynay oo dowladnimada soomaaliya aan kusoo shaqeynay dowladda meesha fariisatada aan taageero ahayn aan rabnay maalin inay dowlad soomaaliya soo godan dhalato oo dadkii noloshooda la hagaajiyo oo dowladnimadii iyo ay soo noqoto oo shacabka inaba helaan oo adduunka tartan dadweynahaas u dhaqanayaanu dhaqano tartan la galno hormar samayno hogaamiga ka fikiraynay oo saas ahaa hogaanaga marka siyaasadda markaa soo dhex gasho oo adiga lagaa rabo arrinta inaad hagaajiso amnigii iyo rajadii aada lawada gacantaad soo gasho adiga aad kamid noqoto dadka dadkii sida dhabka ah inay wax u bedelaan laga rabo waa masuuliyad aada culus waayo iyadana waa xoogo aada bay ili badan tahay markaan taas maada haddana filikii laga filaaqado dhan haysanin dhamaystirnayn odan haysanin laakiin waxay ku fiican tahay mar haddii aada niyadii lahayo siyaasadda inaad ku dhex jirto qaraarkii go'aan qaadashadii iyo isbedelkii iyo dadkii inaad dhex ka dhiso galiga jiradii wax bedel lahaa ku jirto xildhibaanadii wax bedel lahaad ku jirto rajada aada bay fiican tahay marka maxaa yeelay waxaad ka ka qayb qaadanaysaa isbedelka waxaana markaas u fikiraysaa dhanka wanaagsan iyo horumarka insha allah taala inaad u odayso oo u qol odayso oo aada wax ka bedesho oo dhinac wanaagsan kusoo kordhiso ayaad istaagaysaa marka siyaasaddu waa waa aad aad bay u kala bedelan marka banaanka laga soo gudaha marka aadaan hadda soofa intaan ku jirna waa waa ku faraxsan waxaan rajeynaa insha allah taala inaan waxaan intii karaanka anaga aan ka samayno oo dhanka wanaagsan xildhibaan cabdi naafic waad mahadsan tahay ee dowlad goboleedka hirshabeelle hadda sidee bay u hana qaaday guud ahaan
mahadsaned cabdi nuur dowlad goboleedka hirshabeelle ka tirsan yahay maamul goboleedyada la sameeyey waa kii ugu dambeeya la sameeyo ama ugu yarda ahaan marka hadda uu jirsaday hal hal xilli ayuu dhamaystay hal saaran ayuu dhamaystay ayuu dhamaystay xilligii labaad ayaa hadda lasoo dhintay bishii novembarkii lasoo dhaafay sanadkii tegi marka hadda weli ma saldhigan xataa wasiiradoodii si fiican looma looma magacaabin annaga hadda waxaan ku shaqaynaa waxaan ku shaqaynaa kusugayaal wasiiradii hore ee aan kusadhinaa weli ku shaqadhinaa ilaa wasiirada cusub laga magacaabahayo marka waa saas marka hirshabeelle waa dadaalaysaa waa fiican tahay bedel muuqdo ayaa ka jira inkastoo de maamul goboleedyada kale ay ka dambeysay oo wax badan ay ay u dhiman tahay inay soo qabato maamul goboleedyada kale maamul goboleedyada kalduunka iyo kuwii kasoo horeeyey haddana waa islaabsanaysaa markii kasi ay u socotaa anaan maalin ka dambaysa waxbay kusoo garaysaa waxaa badan baa u dhiman ee gudubheshiisiin iyo raalo fara badan ayaa u dhiman iyo amniga goob fara badan oo samarkan ay soo ceshasho marka waa dagaal badan baa ku socda laakiin waktigaa weli weli wakti fara badan ayay bahan tahay in la geliyo oo iyo dagaal badan iyo fikir badan siday waxkasoosan dhaqan lahayn hormar fiican daale laakiin rajadeeda aad bay fiican rajadeeda aad bay fiican tahay waxaan rajaynaa insha allah tacaala koor kan horaad ay hadda bilowday in ay horumar fiican ku talaabsato oo sirba fiican oo muuqda waayo xildhibaan cabdinaafic waxaad sheegtay hadda in aad wasiiradii hore ahaan ku fadhidaan meesha taa maxaa sababay cabdinaafic oo maxaa doorashadii loo qaban waayey haama doorashadii waa la qabtay xildhibaano cusub waa lasoo saaray laakiin golihii wasiirada ayaana weli magacaabin hasa wasiir waxaa laga magacaabay sababtaa madaxweynihii dowlad goboleed kisheela ayaa uu ku mashquulsan yahay kii federaal arrimaha federaalka iyo markii hore madaxweynida wadahadalka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada markii dambena haddana waxay ku jiraan maslaxada iyo wadatinimada iyo dhexgalka khilaafka xalintiisa ayuu ku dhex jiraa marka weli wakti uusan helin uu usoo gacanfanaanaadoo intuu ku noqdo maamul goboleedkiisii ayaa madaxweyne jowhar wasiiradii iyo ku dhawaaqay weli wakti uusan helin waxaa marka hore dowladda dhexe dhinaca loo dhigo laakiin dadka weli wataan xilsan weli caasimada ayuu tagaa oo waxdhexaadinta iyo xalinta khilaafaadka iyo ayuu ku jiraa waa gartay miyay haba yaraatee ee wax ku shaqo leedahay khilaafaadkii horey loo maqlay oo xagga hirshabeelle ka jiray gaar ahaan dhinaca hiiraan
khilaafaadkaasna waa iska jiraa laakiin magacaabidda wasiirada wax weyn ooya ma jirto sababta waa waxa oo markii loo fiirisa federaalka yar oo la xallin karo weyan marka khilaafaadkaas markooda way ku jirtay laakiin waxa ugu weyn ee wasiirada u dambeeya waa madaxweynaha wakti ku waayay hortaga uu wakti uu ku fito oo uu wasiirada magacab u helo oo federaalka markii horena madaxajeedka maamulgoboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka kadibna markuu shaki burbura haddana xalinkii deegaanka oo asalaamay kasoo degay marka arrimo fara badan oo nabadoonnimo iyo hal khilaafaad iyo weli ku dhex jira
khilaafka siyaasadda ee ragaadiyey doorashooyinka dowladda federaaliga ah dowlad goboleedka hirshabeelle xaggee bay ka taagan tahay
dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa waaye maamul goboleedyada ugu dhowaayo dowladda dhexe maadaama oo dhinaca juqraafi ahaan aan ugu dhownahay dhanka kalena aan ugu yarnahay maamul goboleedyada ugu dambeeya aan nahay hormar anaga kama maarano dowladda federaalka marka halkasta waxaan la jirnaa dhinaca dowladda federaalka waana sideeda kale xataa waa iska dhexdhexaad hirshabeelle madaxweynada waa madaxweyne nabadoona madaxweynaha kaaba inuu isku soo jiido dhammaan dadka isku khilaafsan run ahaantiina wuxuu geliyay wakti fara badan iyo fikir fara badan iyo maskax fara badan inuu isku keeno oo isku soo jiijiyo isku soo dhaweeyo marka madaxweyne nabadoona mudane ali xuseen juulaada run ahaantiina wuxuu ka ciyaaray dowr aada u fiican oo iskusuloweyna dhanka dowladda dhexe dhanka midooda musharaxiinta dhanka maamulgoboladii ay iskhilaafsanayeen sida aadka u kala fogaayeen dowladda federaalka iyo asaga iyo iyo iyaga marka dowr aada u fiican oo oo shariif ayay ka qaatay yaa la dhihi karaa khilaafaadkii socday iyo arrimihii ilahan dowladda federaalka iyo maamulgoboleeda isku dhex wareegahay adigu siyaasi ahaan sidee baad u aragtaa khilaafka siyaasiyiinta federaalka iyo qaar ka mida dowlad goboleedyada
run ahaantii waxaan ku tilmaami karaa aniga nasiib daro aada u weyn oo dhacday in aan maxaa laga gaarin khilaafaadkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada gaar ahaan laba maamul goboleed ay aada u kalafog yihiin puntland iyo jubbaland ujeedana waxaa aada loogu weyneed in aakhri kala soo askari doono oo ugu dambeynta ay heshiiska suuci doonaan heshiiskii toddoba tobankii september iyo turxanbixintii baydhada marka waxaan kuhin africa ugu dambeeya in lagu guuleysto oo markaa lagu sii socdo dhaqankii ahaa afar sanada mar in la kasi doorasho wixii lasoo maro oo tarantire iyo saagardood laakiin waxay noqotay hojada annaga mid ducaad lagu lisabiyeeda ayay noqotay markii oo ay ismari waayeen labada maamul iyo dowladda federaalka dowladii kale ku dhex jiray hirshabelle iyo iyo koonfur galbeed iyo galgudugna ay dagaalkoodii oo dhan ay isugu geeyeen ee haddana waxay kasoo saari waayeen marka arrintaa waxay igu noqotay arrin aada wejada laakiin haddana markii uu baarlamaanka arrinta la wareegay marka haddaan kiis dagaal u baxo cabdimur dalka soomaaliya waa waxaan qaadanay sistem la yidhahdo sistem baarlamaana baarlamaanka ayaa asalka ah oo saldhig u ah siyaasadda soomaaliya ayaga ayaa doorta madaxweynaha ayaga ayaa madaxweynaha wuxuu magacaabaa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ayaga ayaa kalsoonida siiya golaha wasiirada iyo xukuumadda mid kala soo dhasha ayaga ayaa kalsoonida siiya arrimahan doorashooyinka ayaga ayaa mariyo waxaa la mariyey oo sharci ahaa la mariyey hal cod qof iyo cod kadibna markii arrimahan laisku eego waqtigii ka dhamaaday oo gudoomiyihii doorasho guddiga doorashooyinka xorta ay tiri haloogu daro waqti waxaa loo wareegay inay baarlamaanka u codeeyaan doorashada dadban ee ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka tirsan dowladda inay heshiiyaan oo lagu celiyo sidii doorashadii dadbanayd marka markay kismay waagii ee diijiitamay oo faradii ay ka qotay oo maamul goboleedyadii ay keensadeen shuruudo aada iyo aada u culus ay gacan tahay madaxweynaha inuu iscajilo baarlamaanka la kala jiro xamdi la kala jiro gadaasha ciidanka ee shaqaa la-aan laga dhigo ee u muuqato dowladda inay noqonayso meel raising yacni wax dowlada dhan aysan jirin shaqo dhan aysan jirin wax kasta irtaagaan ayay baarlamaanku waxay qaataan go-aan ah inay haddana soo xishadaan awooddoodii laalaan heshiiskii toddobiyi tobankii september ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka inay heshiiyaan ay doorasho dalban qabtaan kadibna ay ukaa ay laaleen heshiiskaas heshiis cusubna ay soo saareen ay u heshiyeen jicinta doorashada laba sano oo lagu gaarsiinhayo sharcigii hore ee ahaa cod iyo qof oo dad kasta oo shacabka soomaaliya inuu codeeyo arrintaas ayay baarlamaan ku dhalaaqeen marka aad waxaa u ficnaan lahayd in doorasho la qabto afartii sana mar laakiin soomaalida waxay dhahdaa siyaadeeda haddaad sidaad rabto haddaad eedataan kurin baa lagala marka waxaan u aragnaa baarlamaanka inuu go-aanka u qaatay ay tahay go-aan sax ah oo waddanka iyo dalka lagu hogaaminhayo laba sanana waxa weeye macnaha hadal dadkan siyaasiyiinta iyo dadka siyaasada ku jira halkaa fiiriso sanad iyo laba sano iyo waxaas hadda wax weyn hadda foof iyo ololaasi iyo dagaal socday iyo dhiig iyo loo daadiyo maaha waxaan leeyahay waxaan dhihi lahaa dee maankan oo xisbiyada xisbiyadii multibat system loo sameeyo xisbiyadii in hadda la adkeeyo inka salbigiisa soo soo hagaajiso doorashadii laisu soo diyaariyo laba sanana xisbiye iyo cod iyo qof lagu galo saasna waddanka kasoo socdo ayaan aada iyo aada u boorin lahaa oo mid iyo hirgelin lahaa dadkana reerka iyo dhulka iyo laiska daayo horena loo socdo bal siyaasiyiinta iyaguna sida kale wax u arkaa waxaan isku dayaynaa inaanu microfoonka la gaadhno oo iyagana dhinacoodana bal aanu ka weydiino intii tamartayada ah sidee baad u aragtaa in doorashada federaaligu ay u dhici karto maadaama imika sidaa dhinacyada siyaasadda isku hayaa u kala fog yihiin waxaan u arkaa sidaan horey kuu sheegay wadankan waa wadan sistem baarlamaani haysto nidaamkaas baarlamaaniga in lagu qanaco oo baarlamaanka go-aanka daxeedka wadanka leeyaha lagu socdo sidoo kalena aanan weli lasoo afgarin wadaxadalkii iyo wadaxaajoodkii iyo soomaali halkaas waxay ku dhegeysanaysa arrimahooda geed hoostiisii inuu wada hadlo oo wada hadalna waa aanu heshiino runtii aad waxaan ugu ammaanayaa dowladda federaalka inay juhdi fara badan iyo dadaal fara badan ku bixisay inay wadaxadalkii hore ay guulaystaan saar xataa la gaarsiiye madaxweynaha inuu intaasoo casuumaad intuu bixiyo la imaan waayo markii dambena wuu fusay xataa biladii soomaaliya oo ahayd asaantii qaranka meesha umada sharafteedii ee hoolatiimaa quruxda badnaa ku yaal intii laga soo bixiyo madaxweynaha uu kasoo baxo in teendha lagu soo fasto inuu yimaado uuna soo sameeyey kadibna haddana filo oo dowladda federaalka ay soo martay kadib haddii baarlamaanka taasi ahlaama haddana madaxweynaha uu duulay in kaas midadooda africa iyo dowladka shaaka xalkan cusub ee hadda loo bixiyey african problem for african solution waa soo dhaweynayna iyadana arrimaha africa ee khilaafaadka in africa lagu xaliyo beesha caalamkana ay taageero siisaa arrimahaas marka waxaan ku goormaynaa mucaaradka iyo dadka kale ee dowladda federaalka horjeeda inay qaataan wadahadalka baarlamaankana kalaysa lagu dhagaan go-aanada ugu dambeysay baarlamaanka leeyahay la raaco maadaama wadankan uu yahay wadan nidaam baarlamaana kaasi baarlamaanka baarlamaanka macaynu waxaynu dowladda u haya jirta baarlamaanka wax soo darta haddana baarlamaanka haddii lagu xisheeya wax kuma jiraan ma shaqeynayso marka baarlamaankii haddii ay go-aanka ugu dambey gaaray in la iska qaato arrintaa lagu socdo wadahadalka sii ku qabsoon lahayd doorashaas laba sano kadib guddiga doorashooyinka madaxa banaan ayagana ay ay dardar geliyaan shaqadoodii ay bilaabaan ay samaysaan jadwalkooda ay ku shaqayn lahaayeen labada sano soo socota si ruuxkasta uu ganco oo wax cad oo keliya ah oo hufan ay soo saaraan oo nidaamkiisa u kala duwan gelintii iyo xisbiyadii iyo tabashadii doorashooyinka iyo taarbixintii iyo nidaamkaas ay soo saaraan si ruuxkasta uu ganco ayaa rajayna wadankan uu hore usii socdo nidaamka dowligana uu ugu xoogay waxaan nahay dad dowlad kasoo qabanaysa soddon sano oo burqur iyo dagaal ku keeya marka taasi kale dib noqosho iyo khilaaf weyn iyo isbeddelkii saacadda dagaal ugu noqday kama kasoo qabno waxaan u baahan nahay in laisu tanaazulo baarlamaanka go-aankiisana lagu wada qanco horena loo socdo siyaasiyiintana ay lasii socdo tijaabiyaan shacabkana loo celiyo codka oo had iyo dad ay kusoo kusoo noqosada ugu fiican oo laga gudbo intifaaqka iyo qabiilkan iyo habkan kusoo soconay labaatanka sana masoo dhaaf markaana laga gudbo oo loo gudbo shacabka iyo inay codeeyaan iyo ruux kasta inuu codkiisa dhiibta oo soomaaliya sidaasna ruuxa lagu doortay wadanka sanagulo aad baan usoo dhaweynaya halka dadka qaar baaba waxay leeyihiin habkan federaaliga cusub ee soomaalidu imika la yidhaahdo way qaadatay baaba dhibkaba ka mas-uul ah arintaa adigu ma isweydiisay habkan federaaligii ma kuula muuqdaa mid shaqaynayo oo anfaca soomaalida waa mahadsantaha cabdinuur maya habkan federaaliga dee aada kuu fiican yahay annaga waa australia nabada oo kusoo dhaqanay muddo dheer baan kusoo dhex noolay in la daahiyo awoodda in dowladda federaalka dowladda dhexana ay awoodda ugu badan lahaato goboleedyada iyo dowlad goboleedyada la gaarsiiyo awoodda lana sii dhaadhaciyo ilaa six council iyo deegaanadii iyo tuulooyinka ay doortaan waa nidaam aada u wanaagsan oo australia iyo wadamada ugu wanaagsan adduunka kanada iyo ay ku dhagaan ilaa maraykankii marka welibana meesha ugu qarabtis fiican ee lagu qarabtisgaaya ugu wanaagsan ay tahay australia marka sikanka annaga waa sikan aan aada iyo aada ugu faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay inuu soomaaliya ka hirgalo inkastoo dhaqanka soomaaliya ay uu ku adag yahay oo ay la qabsadeen ilaa lixdan sano oo central government weligood arkinba wax kala duwan haddana marka qaar kuwii maamul goboleedyadu ay si khaldan isticmaalayaan dowladda federaalka ay ku awood sheeganayaan waxayna xaq u lahayn marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la kala qeexo la kala bibixiyo ninkasta awoodiisa la siiyo dowladda dhexana awoodda guud ee qaadato maamul goboleedyadana shaqada hoose ee horhabka iyo sii dhaadhicinta iyo geedkii waxay ay ka shaqeeyeen nadaafadii sidii aan lagu wada mashquulin oo ruux kasta uusan caafimaadda iyo dowladda dhexe keliya shaqo ugu suraadsan hadda markaa fiirisa maamul goboleedyada xildhibaano wasiiro dowladii dhisan waxweyne marka kii federaalkana waa dhisan maamul gobole intaasoo maamul goboleed ka dhisanta marka aada u fiican tahay baahinta awoodda dadkii ay ku talasanayaan dadkii ay ku mashquulhayaan haddii oo central kamida sidii gabdhi talabaanba iska ahaan marka sisinka waa fiican yahay laakiin dhaqangelintiisii iyo dhaqankii soomaalida iyo sidii loo hirgelin lahaa sidaa weli xooga isku yara shakiska inkasta waxay moodaa markii maamul goboleed loo yidhi inuu in federaalka isu haysto inuu ka awoodin yahay markaasan sax maaha marka waxaan rabnaa sida sisanka australia kale dowladda federaalka iyo hadday soo gasho arrinta in maamul goboleeda faraxa kala baxaan dowladka federaalka digma dowladka state inuu isku tahay oo iyo gacmaha kala baxa sabadan gobol maamul goboleedka federaalka waxay timaado inay faraxa kala baxo arrintaasay dilka loo wareejiyo haddana subarka loo soo wareejiyo marka arrimahaas argagaxintii ayaa hardan weli waqti badan ayaa u baahannahay inaan qaadano ordin ayaan ku nahay sistem lagu cusub waayo laakiin waa sistem ay dowladaha hormari ku ku canaaleen waxay wanaagsa ku gaadheen waxyaal fara badan oo fiican ay ku jirto haddii sidaas ha loogu dhagaan laakiin xogo waxaa loo dhaweeyey sidii ay ahayd welina ugu waxaan yahay dastuurka oo aniga mas-uul ah ee ku jira jirfeynta dastuurka dowlad socdaana dastuurkaas weli margaarka aad moodaa in sidii ruuxkasta sharcigiisa iyo si awoodda loo qaybsaca si dhaqaalaha loo qaybsan lahaa iyo isbeddelka dhanka weli iman oo dastuurka weli kumargaarna lasoo dhammaystirin marka arrimahaas aan socon karaan weli la samaynin marka waxaa waxyaalo badan baa dhacan maadaama bulshada dhan dhacasuyahay laakiin dadkanka federaalka waa sisanka ugu fiican ee soomaaliya lagu dhaqi karo waay sababtoo ah dadka in la kala mashquuliyo ruux kastaba inuu gobolkaas iyo gobollo kas ay joogaan ay dhigtaan cashuurahooda qaasaan aqoontooda samaysaan dowladdana qeybbaysanka g s t looga soo qaado hadhowna wuxuu weynoo waxa weyn oo dowladda ay tagto waa arrimaha ugu fiican waa sildhanka horcalka haddii noqoto shaqaabuurka haddii noqoto wax kasta gobollo kasta asaga u is-aabsado dowladana ay kaalmahayso kolmaha dowladka xilli gabanhayna la kaalmayo gacan loo celiyo laanta waa sida ugu wanaagsan oo lagu oo lagu wadi karo oo dalna lagu horumarin karo dadkana rux kasta dadaalkiisa iyo sifdigiisa iyo uu kusoo uu ku canaanaadi karo kusoo bixi karo marka laakiin waxay u baahan tahay fahamkii waa weli aada naga dhiman shuruucdiisi ayaa aada u dhiman waxyaalo badan baa weli aan ku ejeeyin taasna dhima lahoa xawlan dowladda dhan baa nagu cusub sidii anaga ay u dhalatay xorriyadda lixdankii ilaa hadda waxaan ka ahayn central dowladda halkan laga aamuyo halkaas marka taasna waxaan rabnaa inaan ka baxno oo qismika la baahiyo marka aad baan federaal kusoo dhaweynayna waa lagu caanamaalay dowladahan kalnood ayaa si fiican oo horumar ahoo ajiib ahoo aada u wanaagsan ku gaaray marka anagana dowladahaas inaan higsanaan rabnaan horumarkaas ku gaarno dalkan dadkeena iyo dalkeena iyo federaal gaarsiino marka khayraadka wax dhamaanahan filayaan kulay oo aad bay ugu fiican yahay hadda sidoo kale kasaafayaan soomaaliya hadda u joogno si fiican buu ugu kala socdaa laakiin wax badan baa u dhiman oo fara dhaqangelintiisa iyo horumarintiisa waqti u baahan waana ka gaarhaya insha allah maanta ayada la calinhaya waa soo dhamaatay saan rajeyn waa waa lagu geysan doonaa khayraad aad iyo aad baad u mahadsantahay boqolkiiba boqol
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho